asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowow idaacadda islaamiga alfurqaan waxaa tahay guddoomiyaha golaha dhaqanka ee wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe sideed ula socotaa howlgalka ama weerarka maanta ka dhacay deegaanka wargaadhi
wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu awalan horta marka hore ilaahay baa mahad iskale waxaa la socdaa adeer meel oo kamid a shabeellaha dhexe oo la yidhaahdo wargaadhi saakiin dagaal ka dhacay dagaalkaasi ayaan waan bogaadinayaa waxaan ka warhayaa weli tifatirintii waa noo dhiman tahay iyo inuu gaadiidna uu jiro maxaabiisu ay jirto iyaguna cagta ay fureen intaasaan ka warhaya deegaankan marka halku- deegaankan halkuu dhacay marka deegaankan wuxuu dhacaa wuxuu udhexeeyaa meesha nuur dugle iyo cadalawaa udhexeeyaa Waa gar- haddii dhanka kale laga fiirsho cali guduud wuxuu keenaa dhanka bari dhankaasuu xidhaa xeebtuu ku xeebtuu ku yaala waa gartay marka sidee wax uga dhaceen maxaad war oo aad ka hedaa deegaankan maanta dagaalku uu qabsaday ciidamo dowladda federaalka ku sugnaa marka sidee wax uga dhaceen
iyo meesha meesha ugu dhib badan ay ahaa jirtay oo muslimiinta laga soo shirqoolay ahaa jirtay waa gartay waxyaaba oon ay tendooyin iyo balaayo ku dhiseen baa la dhihi jiray qoladan oo daruniyista iyo meelahan oo turkiga iyo waxba ayan kusoo samayseena la dhihi jiray waxbaa dhoomaa jiray waa saldhig gartay bay u ahaa jirtay saldhigii wixii aadaya baa lu aali jiray meeshay ku rareen ay eeday waa gartay beryahan meesha ay isugu dhadhawaaya dhawaanayeen oo un xagga xeebta xeebta iyo cadala ay sii marayeen ay kamid eeday waa gartay waxaa- waxaan isleeyahay inuu maantay ilaahay addoon uu garab galay waaban uu garab galay waxaan isleeyahay cadowgu jab uma dhinaan isleeyahay meeshii uu ku jebi lahay ama ha noqoto dhanka ceeldheer ama ha noqoto dhanka nuur bugle ama ha noqoto kuwa yaroo jooga geedlaxayl taxaradheere xeebtaas waxaan isleeyahay meeshii daawadeeda ay ku sugneeday oo maanta ilaahay uu mujaahidiinta gacantooda soo geliyey inay taan u arkaa
Ee, waxaa la soconaa in isbuucii hore ee jimcihii lasoo dhaafay in aadan yabaa lala wareegay ciidamadii halkaa ka cararay oo intii no- nolol ku badbaaday oo meesha ka baxday inay dhankaas iyo galguduud si ay xeebta usoo maraan halka ciidamadaas halka xagee ku dambeeyeen marka
ciidamadaas oo nin yahow markii meesha ay ka cararayeen meesha laba cabdibelaa lagu sheegi jiray markii Ah.
hadda weligii ay soo galeen oo cadale ay yimaadeen ah, cadalaan ku ogay haddii marka ay xoogaa kasoo laamiyeen oy wargaadhi inay marka ay cudud u yeelaan ay damceenna saakay waagu hadduu beriye mujaahidiinta alla gacantooda ku asiibay marka firxad koyr hadda cadalow gaaraa la leeyahay laban garaaf oo sideed baabuur oo gadaal ka timidana iyagana sidii oo kale inay garabkooda uga baxay marka waa nicmo ilaahay mujaahidiinta uu siiyey intanan ku ekaa doonin insha allah
waa gartay marka deegaankan ciidamaha joogay dadka shacabka ama deegaanadaasi maxay ku hayeen marka ciidamadaasi dhibaatay ku hayaan de meeshii ay yimaadaanba waa taqaanaa wadankii dhamay bayadihii lagu ogaayo oo muslimiinta uga tageen cid loogu yimida ma jirto meel kastoo ruux ilaahay aan ka amar qaadin uu yimaadaana sidaa u taalla waxaan kaa rabaa ka sheekayn male shacabku waa joogaa oo ka tirsan haddii la yidhahdo abgaal ahaan warsangeli rati iyo intii kaleo dhanka kale haddana waa nin la yidhaha cabdulla galmaaxo kalena dhanka kale ay ka yihiin laka sheekayn male ummadii hadda meeshaan hadda ay joogeen oo nimidan si u yeeliinaan aragnay sisoodka dhamay laga lagu tag wadi la baabiye la marin habaabi meesha kitaabka ilahi inta laga rarabay ba lagu maamulan hadda waxaa kasoo baxa taqaan fasaad waxa la alla inkiro dhammaan lagu hayaa marka taasu waktigii loo tago unbaa un la dhex geli doonaa lagana sheekay doonaa waxba laga bedeli doonaa balse ummaddu dhibaatadii ku hayeen ka sheekayn male ama kufsi ha noqoto ama dhax ha noqoto waa tahay wax walba ah ciidamadan marka ciidamo dowladeed waaye oo dowlado badanna ay taageeraan marka maxaa ku dhacay oo qabsaday bilooyinkii lasoo dhaafay oo ayaga sheeganayay inay gobolka shabeellaha dhexe iyo guud ahaan dalka ay qabsan doonaan marka waxa ku habsaday ama qabsaday maxay yihiin marka isleedahay horta dacfi waa ku dhacayay dhan walba leh ila markii horena wuxu waxay ahaayeen laablakacay ku socdeen ugaal kuma socon malaygiya ka gureen iyo aflagaado mujaahidiinta la aflagaadaynaya iyo dad iska hadaaqaya iyo waa taqaana daa haddii mar xaqiyimaadna waxa baadilaya waa waxa baaba-aya waa baadilkii waa zuulaa marka xaquna inuu sara maro baadilkuna uu zuulo allah noo sheegay midda labaad alcaaqibatu lilmuttaqiin muttaqiinta iskale ciribta dambe day xoogaa abaar soo dhaqleeyeen oo fasaadkooda yaa waxay rabaanba soo samaynayeen waxay arrintii ay noqotay wa antum alaclawna wallahu macakum in muslimiintu ay sarreeyaan allana uu la jiro badbaadada ugu horreysa horta waa midaas marka Mm.
muslimiintan mujaahidiintan ilaahay kaashaday oo macooda yahay maciyatullaahi mar walba alla og yahay waa muxsiniine ee horta waa ku badbaadeen arrinkaas waa halkaas wuu ku imaan karyaa ayagana ebedba dawlado shisheeye waxqabadkii laga raba ayaga haddii laga waayey waa dawlad shisheeye garab u ahay haddii waxqabadkii laga raba laga waayey mujaahidiinta in la baabi'iyaa waxaa la yidhi dee waxun iska sii socda maara looma helo waxna laydinkuma haya xaaxala wixii yaruu soo tababareen waa dhameeyeen hadda moodaaba in dadkan asalkooda hadda muslimnimo lagu tilmaami jiro soomaaliya in ninkan loo soo diray inuu laayaba wuxuu la tashaday niman aan waxba aan kufalayni oo soomaaliyadaas magaceeduba uu dhibaayo asigana waxau noqday mushkim ka geyso waaweynuba inuu baabi'iyo ugu talagalay dadka xoolihii lahay u adeegsaa masaakiintii u adeegsaa naagiyo u adeegsaa ilmiyo u adeegsaa qorag gada uu leeyahay xoog ayaga u muday marka tabarteed baa ildaa lagu marin habaabiyo laablakaca u socsocdeen moogi iyo tabartooda oo ku filan kuma socon shacab baa un la baraarujiyey shacabkana waxay fahmiyeen waxaa jira inaysan wax ahayn cid walba waxay aragtay waxa ay ku socoto inay yihiin waxaan jirin marka dadka yaqiinta u gaara dacfi kastoo dhan walba ka yimidaa ku a isugu darsoomay marka waxaan isleeyahay haddana maa kuma ekaa doonto oo beryaha dhow waxaan isleeyahay baybalka muqdisho lagu hayo in kitaabka ilaahay lagu maamuli doono insha allah marka xogaa waxyaabo badana iska jiro oo soo socdo khayra Ee, waa- fasaaleedu hadda ay muuqdaan waa tahay Een, marka madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud ayaa markii uu talada dalkani qabtay wuxuu sheegay inuu sharaab soo afjari doono marka haddana waxaa muuqata maalintii lala wareegay aadan yabaal inuu dhahay khudbad uu jeediyey in maanta inna lasoo raaco oo aysan ay caadi tahay qeyb dagaalka ka mid ay tahay marka madaxweynaha siduu u hadli jiray waan ogeen marka maxaa isbedelay ka xasan sheekh ahaan mowqifkiisii ahaa maadaama uu sheegayay shabaab inay u dhammaatay ee wixii hadda ka dambeeya ay tahay in hubka iyo laga soo disho ama laga qaato ay maanta ay yihiin kalluun biyihii ka gureen marka maxaa isbedelaa is leedahay mawqifkiisi waxaa isbedela horta hadalkiisu waa hadalkii abu sufyaan abu sufyaana waxaa dhihi jira maxaa idinku dhacay markaasoo dhihi jira arxabu sijaal uu dhihi jira waa wadaamaysi marka hadalkiisii horta waxuu noqday meel kaluu ku fakaday inta waayey dagaal haddoo dhaco in la riixo waa wax jiro warkii ka dhigay warkii oon gaaladii hore dhihi jirta unbuu la yimiday marka xasan gurguurte sidiisa dhanba dheydkiisaa dhacay intii la jirtana waa nacday intii ku mabda'deedna waa ka mabda' goosatay oo waa kala tageen marka dhibaatadu intaa kuma ekaa doonto adeer ninkaanu sidiisa dhanba howlihii uu ku socday iyo jeejeeskii iyo balaayadii qabweynkii marka arrinkaasu wuxuu leeyahay waa soo afjara ilaahay intuu jiraa male wuxuu isku taagaa inay alla yihiin ma oga marka ninku nin iska adaaq ah u hay maskaxdiisa yar waa iska mangaab maamul ma yaqaan markii horena waa la ogay ciddii kaluu dhiibatay yaa marka iyadana un kasii liidata marka ninkaasu haddaan sideera dhanba ebedaa lagu qaldoomo markii wax laga dhigaye warkiisu iska hadaaqou noqday jabkuna hadda inta aad sheegaysa ku ekaan maayo Ee, waa tahay Jabku- ee, waa tahay mustaqbalka dowladda federaalka maxay tahay marba haddii taliyihii xodowaa yuusuf iyo shuute oo joogay shabeellaha dhexe aadan yabaal saldhig ay markaasi joogeen in la weeraray meeshana laga saaray isaga carreen marka mustaqbalkooda muxuu yahay meel uu taliyihii ciidanka dhan uu ka cararay meel dagaal mustaqbalkoodu waa muuqdaa adeer wuxuu ku muuqdaa eeda istiraatiijiga ay ku dagaalamayeenan ba wax jiraba aan ahayn wax caqlilan intaa ma sameeyaan afarta dhinac nin inta laga soo xeray irid u banaan aysan jirin ee ciidan inta muqdisho diyaarad ku keena meel ku ururaya horta jabkiisanu ma jeediyo waxa u dambeeyana ma oga laakiin anagu hadda wixii alla naga fahansiiyey markaan ka tilmaano inaysan wax jiraba ahayn oon dawlad maanta lagu xisaabtama aysan jirin oo ciddii hadda maanta ku kadsooneeda ee iyaduna yaqiinta gaartay cawir cali jayte meel madax uu kasoo tago weeyey ninkii oo generaalkii ciidamada maamulayay ee jeneraal odawey meeshuu kasoo tegey taliye ciidanka guud idheeldheelooga ma soo tegin uu leeyahay waa jaasjaas kale umaas ka wadiyay cali jaytaan daradka maqlayay marka hawshaas waa hawl cid walba oo maqashada macalgaalka uu leeyahay banyahu ku jeesjeesayo in ciidan lagu aruursho meel yaroo degma ku taal oo loo jirsaday saddex kilomitiro isku wareega lagu- la wareejiya asugana ku dhex nool inuu ku- wax ku dagaal geliyo fikraddaas ciddii ku raacsan iyo ciddii maskaxaanba asiga sidoo kale ay ugu jirto waxaan isleenahay jabkeeday caddayne wax jira inaysan ahayn inaysan istiraatiijiye aysan ku dagaalamaan aysan garanayn inaysan beriga wax dambe oo kasoo socda oo natiijo aysan ka muuqan dawlad loo isku hadlayo inaysan jirin marka dawlad federaale maanta laysku haleeya ma jirtaan leeyahay cidda ku kalsoonba gartay waxaa tahay guddoomiyaha golaha dhaqanka ee shabeellaha dhexe marka shabeellaha dhexe dagaalo ayay marti gelisay dhowrkii sane ee lasoo dhaafay marka shabeellaha dhexe maxaa mustaqbal u ah
shabeellada waa mustaqbal waa in kitaab kale lagu maamulo intaasayna ku badbaadayaan ummaddan ewelkeeda kitaab uu ku hagaaga aakhirkeedana kitaab uu ku hagaaga hadday ku dhaqmaan inay kitaabka ilaahay taxta xukuuma ay u galaan aa badbaadadooda ku jirtaa mustaqbal kaley sugayaan oo natiijaa ilaahayna koonkan wuxuu talagalay kitaabkiisa wax kalena uma ogola annaguna baybal in lagu maamulo uma ogolin mustaqbalka shabeellaha dhexe insha allahu wakti aan dheerayn meel walba oo ku yaallo kitaabka loo hoostegaa sidaasaan leeyahay insha allah ilaahayna waan laga aqbalaa arrintaas dadka marka shucuurkooda ka waran maxay dareemayaan ayagu
dadka shucuurkooda beryihii hore sidaa loo sheegi jiray siday beryahan yihiin shabaabaa leeday saa faraa ka joogta afar boqolaa meelaha dhaqdhaqaysa iyo hadda maanta meesha xaaladdu marayso waxay taagan tahay inayba dhahaanba dadkii de wax baan jirinaa loo akriyey inay dhahaan dagaal shabaab qabiil gala maba jireenba haddii la ogaalahay inuuba nool yahaba ow sidaan hadda ku aragno ow yahay dagaalba ma galneen intaasaa afkoodii naqday marka dadku waa kedsanaayeen waxaa lagu kedi sidii shaydaanki u kedi jiray u kediyaa dashay haddiina u timide dadki marka hadda waa baraarugay hadda haddaad aragto cid allaalo warsaan shabaab ma u yiilay intaanu ciidana ma heestay intaanu baabuurho cusaybka xaggay ka heleen de ninkan ilaahay dekadnoo soo degatahay ayuu iska mogaanyay sida loola tacaamulaya waxbaa un loo sheegi jiray waan dhamaynaa dii beriga un xoogaa diyaarado meel wax ku rido shabaab waa laynay barabagandadii iyo beintii waa dhamaatay dadku indhou yeeshay inuu maantay mujaahidiintaas uu garabkooda noqdo ay usoo laabtaan oo kii la marin habawshano uu soo laabto afarta dhinacadda beryahan taleefonka salaadii sidii dib loo gelsho oraxda u dhaca umadi la marin habawshaa soo naqashoohaysa kuwii nala joogana waaba kasii daran yihiinba marka indhahooday wax ku arkeen intaasaan kuu sheegaya insha allah waa gartay waxaa jira wiilasha oo ciidamada dowladda federaalka ee lasoo dagaalgeliyey kuwo nolosha ay ku qabteen shabaabka la arkayay iyagoo dhahaya waana lasoo dagaalgeliyey qori ma naqaano qaabka loo rido marka maxaa dowladda federaalka ku kalifaya inay hub ay usoo dhiibto dad aan garanayn qaabka loo rido waxaa ku kalifaa tabaryaro iyo oqoonyaro iyo istaraatiiji xumo waa iska hadaaqayaan maraykankana waxaa u meeshay shacabka wax lagu kaashaa dowlad lagu dumiyaa waxyaaba been oo maraykanka uu soo akriyay la yimaadeen waxayna wax socaa waa naga diideen wax ilaahay uusan raalli ka hayna socon maayaan bal iska dhaaf kuwa ayagu meele kala yimideen kuway u yimideenay dheheen amba waa dagaalame amba dadkaaga iyo deeqaaba waa la baabi'ina xaabakaas gaara shacabkii aaway halay duufsadeen halay qora ku dirqiyeen meelaanu iska yaalay idoon la duugayni hadda waxay watageen ragga laba boqol afar boqol gaaraya ayaga baa looga tegey kusoo naqamaayaan midda labaad meel allaala meeshay tagaan wixii baktigii ka yaalinka inay soo doontaan waa awoodi waayey marka waxaan kaa rabaa nimankaas meesha ay wax u raadsheen dawlad weli wax u raadisay xasan gurguurtow tee cid wax u raadisa lama arag wax waashow noqday cidda ku akrisa asigaa og cid rumaysa asigaa og ama asigay ku liidaysay waxgarad la-aantiisa ama asigaba ka naqataye waxaan leeyahay ninkaasu waa nin ihaana ku dhacday hadduu marka waxuu taagan yahay malaydiya ka gurinasa hadda taagan marka ugu dambeyntii dadka soomaaliyeed ayaa ku dhegeysanaya ee tabinta tooska ee idaacadda islaamiga alfurqaan ayaana lagaa dhegeysanaya dadka soomaaliyeed maxaa usoo jeedin lahayd kitaabka ilaahay ay ku hoos dhaqmaan ay u noqdaan kitaabka ale iyo sunnada nabiga in lagu dhaqo ay raalli ku noqdaan baybalkan zuulaya oo hadda muqdisho weli ku dambeeyan asuguna inuu baaba'ayo uusan nafsi damba lahayna waan u sheegaa iyagana waxaan leeyahay koonkan kitaabka allah loogu talagalay cid kale looma ogola makaan kastoo muslim joogana asaga talina maraykan maa u dambaysa iyo asaa ugu tun weyn waxaa maanta jireen in lagu maamulo asigaasaan rajaynaynaa insha allah maxay taagan tahay hawsha markaa faris iyo ruom in maanta ay taagan tahay say ugu hanqal taagayeen anunkuna inu hanqal taagu wayno meesha ugu dambaysay inaan geyno kitaabka alle mujaahidiintuna ay geeyaan inay ku fikirayaan meel soka uusan joogsayn ay ka mid yihiin cisaabadii u taagneed ilaa qiyaamu saaca in mujaahidiinta maanta joogta ay ku fikirayso aysan ahayn dagaal beriya dhammaanaya aan lagu kadsoomin asiga loo qidmeeyo intaasaan ugu baaqaa cid walba oo imaan barteed waxaa la yidhi geed qoyaanaa biyaa qoyaane biyo waraabshaani waxaan leeyahay cid allaale cidda qoyaan ku dambeeya kitaabka alle meelaan ahayna maanta ku noolaanayso ama nolol jirto nafteeda iyo malkeeda badbaada u sugantaa ma jirto sidaas aan wada qaadano mujaahidiinta aan garabkooda naqano intaasaan ugu baaqaa inta imaqlay waa tahay guddoomiyaa ku salaamayna sidoo kale mujaahidiintana waxaan leeyahay kooda dhaawacma allah caafiyo kooda laqaafasha allah soo furo wataqabal shuhadaahumna ayagana aan leenahay ayaga waayo waxa hadda beryaha aan ku dhaqdhaqaaqayne mujaahidiintana ilaahay garabkooda ha naqdo intaasna waa kusoo gebagabey asalamu calaykum watullahi barakaatu